la'aantiina kheerta hawada ay naga dhegaysanaysaa waa habeenimo talaadaha arbaca ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha oktoobar laba kun iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waran caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah odayaal iyo waxgarad ku dhaqan kismaayo oo shir jaraa'id ku qabtay kismaayo waxay sheegeen in dilka agaasimihii shirkadda amal banki cabdulaahi shiishigow ay ka dambeeyeen ciidamada ammaanka magaalada kismaayo iyagoo dhanka kale sheegay in dibadbax looga soo horjeedo dilkaasi oo maanta ka dhici lahaa kismaayo in ciidamada ammaanka kismaayo ay soo taageen suldaan gurey xaaji faarax oo ah guddoomiyaha jaaliyadda gobolka gado ee maraykanka oo la soo xiriiray idaacadda markabley oo maamulka axmed madoobe ku eedeeyey dilka cabdulaahi shigshigow agaasimaha cisbitaalka guud ee garbahare oo sheegay in isbitaalka loo dhammaystiray adeegyadii caafimaadka wasiiro dhowr ah oo maanta si rasmi ah xilalka ula wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka deeqo yaasiin xaaji oo maanta xilka ku wareejisay wasiirka cusub xaniife maxamed oo ah wasiirka cusub ee haweenka oo sheegtay in ahmiyadda ay siin doonto doorka haweenka iyo carruurta ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xilwareejinta wasaaradda haweenka sadiiq warfaa wasiirkii hore shaqada iyo arrimaha bulshada oo maanta xilka wareejiyey isagoo ka hadlay waxqabadkiisa muddadii uu xafiiska joogay wasiir duraan oo bedelay sadiiq warfaa oo ka hadlay xilka lagu wareejiyey ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada culimada soomaaliyeed oo ka hadashay gafka madaxweynaha faransiiska oo u geystay diinta islaamka banaanbax weyn oo looga soo horjeedo hadaladii macron oo ka dhacay burco diyaaradda hargeysa looga soo musaafuriyey bilaal bulshaawi oo baraha bulshada caan ka ahaa oo muqdisho keentay qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka xog waran ee caawa gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan xubintii kalamaan barnaamijka waxaa soo saaray axmed cumar saalixi anigoo yaxya cabdirisaaq soofana waan la socodsiinayaa dhanka farsamadu waa qadar maxamed siraan filibiin waa mar kale iyo barnaamijkii xog waran sidoo kaleeto suldaan guray xaaji faarax oo ah guddoomiyaha jaaliyadda gobolka gado ee maraykanka oo la soo xiriiray idaacadda markabley ayaa maamulka axmed madoobe ku eedeeyey dilka cabdulaahi shigshigow axmed cumar saalixi ayaa waraystay uu horena waxa uu weydiiyey waxa uu idaacadda markabley ula soo xiriiray aad baa u mahadsan tahay axmed cumar saalixi waan u mahad celinaya adiga iyo dhammaan wariyaasha idaacadda markabley ee ka howlgasho gobolka gaar ahaan degmada baareere intaas ka walaale kismaayo dhacdadii ka dhaca fooxbeehay jogan baan leenahay walaalkeen cabdilaahi iyo cabdisalaam shishigow ilaahay ha naxariisto canka cabdarabaadishay indhihii dadka degeen kismaayo oo dhan soomaalida kismaayo degeen iyo shacabka reer kismaayo oo dhan nin qiimo iyo qaayo kula buu ahaa nin mu'min ah oo qofna andhib u geysan buu ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdowsa inuu ilaahay geliyo ciddii dhibkaas ka dambaystayna naarto ilaahay uu ka abaalmariyo intaa waayo tacsidii weeye intaa kadib walaale meeshaas waa meel ay haystaan jabhaarsin bom la yidhaahdo iyo niman ka yimid jigjigo oo ah nimankii dadka xasuuqi jiro inay ilay labadaas jabaadood baa meesha isugu yimid wax nidaama oo jubbaland oo ka jirana male dadka haldoorkana ugaaraan oo lahayaan iyagoo qaab qabiil ku laynaya qaab dana gaaraya ay ka leeyihiin marka sidaas darteed anigu haddaan reer isbedeldoonka jubbaland ee north america marka koowaad arrintaas waa maaraynayna marka labaadna shacabka reer jubbaland inay meel uga soo wada jeestaan fakarkoodana ay cabiraan banaanbaxyana ay sameeyaan naftaan marbay go-aysaan mar walba maaragtay qofna waktigiisa dhaafi mahay dadku ay muujiyaan ficilka iyo waxa maaragtay dhibaatada loo geysanaya ay muujiyaan baa loo baahan yahay sidaana si loo dulqaadan karo oo lagu jiri karo maahan maana walba in la yidhahda nin baa lasii wadaa uquburaha la geenayaa warkuu isdherekaado gacanka haldan baa dishayna maaragtay munaasib maahan intaas waa inta guud oo shacabka reer jubbaland aan farayo inay maaragtay meel uga soo wada jeestaan arrintaasna si midnimo leh ay u cambaareeyaan fikirkooda u muujiyaan inay la wadaagi karaan hadday dowladda xad tahay iyo hadday tahay meel caqabna la wadaagaan arrintaasna waa arrinta shacabka reegsmaayo soomaalida ku nool oo dhan waxaa kaloo si gaara ula dardaarmayaa beesha ninkaas ka dhintay ee ah beesha sade beesha sade kismaayo waa magaaladeeni weeye in laydinku barakiciyaa la raba inaad ka qaxdaan magaalada oo maalinba ninka haldoorka a la dilo oo indhaha dadka a la dilo si aad meesha uga qaxdaan weeye ujeedadan cabdullaahi loo dilay kuwo kalena horey loogu dilay kuwo kalena u qorshaysan yihiin in la dilo taas marka yay dhicin dhulka adinkaa iska leh laakiin aamusnaanta ficil u bedela bini aadan baa nahay waxna waa iska dhicin karnaa wixii nagu dhacay wax bedelkeedaana waa samayn karnaa laakiin kuma talinaayo in la iska aamusnaado oo la dhegaysto la yidhaahdo gacan ka cadaran baa dishay marna taladaydu maaha taladaydu waxaa weeye go-aamada iyo dhaqamada beeshaas ee hadda ku joogta kismaayo inay wax ka bedesho mar horaa naloo sheegay shirkii dhuusa mareeb markii laga soo laabtay oo magaalada xawar la isugu yimid oo shaafi raabil la dilay baa naloo sheegay dad mareexaana lalayn doono baa ka tegnay qoraalaan ka samaynay warayskiyaan ka bixinay haddana tii baa bilaabatay wana ekaanayso cabdullaahi allah u naxariisto kuwo badan oo magac leh baa astaysan in la dilo iyagana hasugina marka in la yidhaahdo maalin waxaa la dilay hebel berrina waxaa la dilay hebel berrina hebel baa la dilay hasugina tala guud ood leedihiin ha la helo midnimo guud ood leedihiin ha la helo wax waxaa looga hortago oo aad samaysataan ha la helo daliga diladba ari ma nihin dad ari oo maalinba qofkata la sii jido dhua ama weer la haray may nihin dad deegaankaan nahay oo degan ilaa iyo meesha la raskamboni ilaa iyo dhuuq iyo dolow degan baan nahay waxaanaan u dulqaadan karin ama anaan ku sabri karin hanoo horkicina dadkiina gudaha jooga wax kasta oo ficil oo arrintaas aan ku joojin karno waa inaan ka midownaa macnaheeduna dagaal keliya maahane si walbaa maaragtay loo xallin karaa arrintaan marka koowaad waa inaan anagu midnimo helnaa marka labaadna hadday nooga fursan weyda dagaal inaan gallaa wey sababtoo ah gobonnimadu waxaa lagu beeraa dhiig baa lagu beeraa iskama timaado gobonnimo waa samirnay waa samirnay sidaa hadda u samirteen oo intaasoo tobanka sano ninkaa meesha haystay marka lagu leeyo beeshaana laba boqol kun bay u dhaafaysaa heel baa xeebta la geeyey heel baa saa la yeelay waa nagu badatay waxaa loo dulqaadan karin baa jira intaan inta dhiman oo hadda nool wixii ka dhiman doona ha noqdee wax noo noqda badbaado ha noqdee waa tahay waxaan leeyahay kuwa iyaga dambe ee uwadka naga badbaadi ha noqdeen waa tahay intaasaan idin farayaa meeshaas maaragtay ee uu ka dhashay cabdullaahi shadred taasaan iyada kula dardaarmayaa marnaba xal ma noqonayso ha layska aamuso ha layska aamuso ha layska aamuso marnaba xal ma noqonayso wixii xal noqon kara ka dhashano dad yeelad waa maqsad waa tahay suldaan gurey arrintan shalay ayay dhacday ninka la dilay ee marxuumkan ilaaha u naxariista ee muddo badan ayuu ganacsiga kismaayo gacanta ku hayay gaar ahaan shirkadda amal ballaarinteeda ayuu qayb weyn oo ka qaatay gobolladan jubbooyinka marka haddii maamulka jubbaland mas-uul u hadlayna uu yidhi arrintan dabagal iyo baaritaan ayaanu ku samaynaynaa dilalkana kismaayo waa caadiya hadda ka hor waa tii la dilay ninkii qaabilsanaa dhinaca ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland rugta ganacsiga oo la dilay marka adiga ma wax caddayn ayaad u haysaa ama si gaar ah cid gaar in loogu dallehi dilalkan bal arrintaasi sharaxaad kooba naga sii waa mahadsan tahay axmed horta shaafi raabi allah u naxariisto waxaa dilay al-shabaab baa dilay ayagaana sheegtay dhaqamadii lagu yaqiinay bayna ku dileen maalinkii raabi shaafi raabi la dilay axmedoobe xabar buu joogay isaga iyo kii idaaradiisa ahay oo la taliyaasha uu ahaa wadahadal layn ay xirteen arrintaa go-aamo deg dega in laga qaato oo beeshsaday baa ka dambaysay oo dilka ninka cabdullaahi raamiyaa ka dambeeyey raafi raamiyo ahaa ka dambeeyey ayay go-aan ku qaateen xargihii la maleegay waan ognahay in la yidhaahdo koraail ciidamada ahaan jiro calidheera la yidhaahdo oo leamaadin oo jooga doobley heshiiskii iyo shirarkii ay galeen baan ognahay maamadii ay qaateen baan ognahay waan ka tegnay inaan ognahay inay dad rabaan inay xasuuqaan way ogaadeen dib bay u dhigteen arrintii wadahadal kalaa dhacay oo ah caddaymaan u haynaa caddaymo ku filan in ninkaa loo dilay hebel raabigi iyo shaafi raabi cumar ciise ma garanaya ninkii al-shabaab ay dileen in loo dilay waa qodob qodobka labaad in loo dilay kuraasta magaalada kismaayo lagala soo qaxayo oo la rabo garbaharey inay yimaadaan in khalkhal siyaasadeed la geliyo amni oo beelahaas ogaadeenka qaarkood ka mid ah ama absamaha ka midka ah oo kalsooni darro badan ka muujiyey inay kismaayo kuraastooda gesaan oo garbaharey doonayay in ayagana amni darro loo abuuro